bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa kowda bisha may sanadka kusoo dhawaada dhegeystayaal warka reediyo wardheer oo dhan ammaanka caasimada soomaaliya ee magaalada muqdisho ayaa aada loo adkeynayaa maalintii labaad maanta iyadoo islamar ahaantaasin waaxyaha nabadgelyadu ay sheegayaan suuragalnimada in shabaab ay qorsheynayaan inay ka fuliyaan caasimada soomaaliya muqdisho weeraro argagixisnimo ah inkastoo maanta ay tahay maalinta shaqaalaha soomaaliya oo shaqaalaha rayidka iyo dowlada soomaaliya ay fasax yihiin ayaa haddana waxaa la baajiyay munaasabada dhowr ah oo maalinta kooda may lagu maamuusi lahaa arrimo nabadgelyo darteed sidoo kale waxaa baaqday oo dibidhacu ku yimid maanta imaanshiyaha diyaaradda turkish airways oo xiliyadan oo kale maalin kasta magaalada muqdisho duulimaad ku tegi jirtay sababo lagu aaneeya ammaan aawadeed wasiirka warfaafinta soomaaliya mudane cabdishakuur cali mire ayaa waxaa warbaahinta u sheegay in howlgaladii shalay muqdisho laga sameeyey ay ciidanku kusoo qabteen dhowr ruux islamar ahaantaasina baaritaano dheeraada lagu sameynayo gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir cali axmed guure ayaa isaguna waxa uu sheegay in qorshaha nabadgelyada caasimada lagu sugayo ee shalay iyo maanta ay ciidanku si aada isugu howlayeen ay tahay sidii loo badbaadin lahaa nolosha shacabka soomaaliyeed oo al-shabaab ay doonayeen buu yidhi inay xasuuqaan warbixinadii ugu dambeeyey ee arrimahan magaalada muqdisho waxaa kasoo diray waryahayaga maxamed nuur amiin waxaa saaki baaqday duulimaadyadii diyaaradda turkish airways ay ku imaan lahayd magaalada muqdisho iyadoona sababo dhanka ammaankaha loo aaneeyey baaqashada diyaaraddaasi waa iyadoo maalintii labaad magaalada muqdisho ay ka jirata xaalad aan caadi ahayn ayaa waxaa baaqday duulimaadkii diyaaradda turkish airways oo ah diyaaradda keliya ee duulimaadyo heer caalami ah ku timaada dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho warar soo baxaya ayaa sheegayay in dadkii saaki diyaaradda ay kasoo qaadi lahayd magaalada ankara oo ku jiray gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho ku tegay dalka turkiga kuwaasoo dib ugu dhacu ku yimid dib ugu soo laabashada magaalada muqdisho howlaha garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaana caadi iska ah iyadoona ay kasoo degayaan diyaaradaha rakaabka ee ka imaanaya gobolada dalka soomaaliya iyo sidoo kale dalalka dariska ah waxaana aada loo adkeeyey ammaanka magaalada muqdisho ayaana maalintii labaad si aad ah loo adkeeyey iyadoona ay xiran yihiin dhammaan wadooyinka magaalada muqdisho oo ay ku jirto wadada aada garoonka diyaaradaha aadan cadda international elborte iyadoona dhaqdhaqaaqa iyo dadkaba loo diiday halkaasi xaalada ayaana waxay tahay mid wax badan ka bedelan muddo inkii lasoo dhaafay waana howlgallo aad u adag kuwa ka soconaya maalintii labaad magaalada muqdisho mana jiraan wax dhaqdhaqaaq ah oo ka jira gudaha magaalada muqdisho waxaa inta badan xaniban sidoo kale ganacsiga iyo goobihii waxbarashada oo gebi ahaanba saake aanan furneen wixii warar ee kusoo kordha xaalada magaalada muqdisho waxaad kula socon doontaan wararkeena dambe dhanka kale urur ay ku midaysan yihiin dhalado dhowr ah oo ka jira gobolkaasi mudug ayaa waxaa ugu baaqay labada maamul ee puntland iyo galmudug inay ka shaqeeyaan nabadda iyagoona ururkaasi soo dhaweeyey hadal dhowaan u gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka galmudug kaasoo uu sheegayay in laga shaqeeyo nabadgelyada iyo ammaanka gobolkaasi mudug xaliimo jaamac waa gudoomiyaha ururkaasi waxayna baaq u dirtay labada dhinac ee ka kala arrimiya gobolkaasi mudug ee puntland iyo galmudug inay ka shaqeeyaan arrimaha ammaanka gobolka iyadoona sheegtay inay soo dhoweynayaan hadaladii dhowaan u jeediyey gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee maamulka galmudug oo uu sheegayey in loo baahan yahay in laga wada shaqeeya ammaanka iyo xasiloonida gobolka mudug ee aragtidaas aada ayaan u awoodeymaa maxaa yeelay annaga waxaan ka shaqaynaabaa nabad ee kama shaqayno dagaal haddaa maxay dalada dal harso maadaama aan nabad ka shaqayno gudoomiye ku-xigeenka galmudug wuxuu ku dhawaaqay nabadii ee dhinaca buntland waxaa rajeynayaa inay sasiya nabadda ugu daaqaan annaga haddaan dalnahay dalada dal harso ee qof kasta oo nabadda mudug ka shaqaynayso waan ku taageeraynaa waan u hambalweynaynaa waan u duceynaynaa waan uga shaqeynaynaa waayo nabad la-aan waa nabad la-aan ee gobolka mudug wuxuu u baahan yahay nabad aada u soo ballaaran hadalka dalada ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey shaqaaqooyin ay ka taagnaayeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudug taasoona u dhexaysay maleeshiyaadka kala tirsan labada dhinac kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey ku dagaalamayay halkaasi maxamed nuur wardhe rediyo muqdisho aad iyo aad buu umahsan yahay maxamed nuur amiin maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in fatahaada webiga shabeelle uu saameyn weyn ku yeeshay dadka ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe waxaana mas-uuliin ka tirsan maamulkaasi ay shaaca ka qaadeen suuragalnimada inay go-do wadada isku xirta muqdisho iyo gobolka shabeellaha dhexe maxamed nuur amiin ayaa warbixintan mar kale faahfaahinaya iyadoo gobolka shabeellaha dhexe muddooyinkii ugu dambeeyey waxyeele ay kasoo gaartay shacabka ku nool halkaasi fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle ayaa degmada balcad oo ka mid ah meelaha aadka ay u saameeyeen dadka ku nool fatahaadahaasi waxaa cabasho ka jeediyey gudoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uuna ugu baaqay dowladda soomaaliya in dadkaasi gurmud lala soo gaaro isagoona baaqa sidoo kale u diray hay-adaha samafalka dadka ku dhaqan degmada balcad ayaana waxyeello waxay kasoo gaartay fatahaadii uu sameeyey webigaasi ayagoona weli ay fadhiyaan biyaha guryahoodii waxa uuna sheegay gudoomiyaha degmada in ay ay halis ugu jirto inay go'do wadada isku xirta degmada iyo sidoo kale magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe cismaan maxamed maxamuud xaadoole ayaa waxa uuna ka warbixiyey qaabka iyo sida ay fatahaadaha u geystay webiga shabeelle asigoona sheegay in wadooyinka halis ay ugu jiraan inay go'aan gaar ahaan wadada isku xirta magaalada balcad iyo sidoo kale magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe asigoona sheegay in xataa ay go'i karto wadada muqdisho iyo shabeellaha dhexe isku xirta biyaha fatahaada oo kasoo galay degmada balcad ee tuulada maandheere webiga kasoo jirsaday wallaahi waxaa la dhigi karaa aad iyo aad dalagyo fara badan iyo deegaano badan ay baabi'iyeen marka khasaarooyinka ay geysan jiraan kuwa la hal maalay ay geys tuulooyin badan oo degmada balcad kamid iyo dalagyo badan oo dadka degmada balcad degan ay lahaayeen oo dhan waa baabi'iyey hadda maxay ahaaday waxaa ay ku dhowdahay in ay wadada isku xirto jowhar iyo gobolada dhexe iyo muqdisho ay ay jaraan ay biyaha ka jiraan gololey hadda dhow inay wadada jiraan ayaa ay ku dhowdahay dhulka dhammaay oo oo maxaa waaye dhulkaas ay tuulooyinka ku hareereysnaado waa jira sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda haysata dadka ku nool magaalada balcad halkaasi oo dhowaan uu ku fatahay webiga shabeelle asigoona sheegay in dadka qaar weli guryahoodii ay biyaha la yaalaan iyo xasiina ay dhex jiifaan inkastoo uusan carabaabin khasaare rasmi ah oo uu sababay fatahaada webiga shabeelle haddii aale dhimasho iyo sidoo kale mid hantiyeed intuba ha dadkii waxaa waaye ayaa guryahooda xataa ay jiifaan maxay ahayd inxaasyo iyo biyihii ugu galaan guryaha qaarkood maxay ahayd tuulooyin kale oo oo mamida qaarkood ay macnaha biyihii ku dhex jiraan marka gurigooda markay u gudbayaan doon ay raacayaan si xunaa lagu nool yahay marka arrinkaas arrin yaab la waay maga maxamed nuur wardhe redio muqdisho afhayeenka maamulka kumeel gaarka ee magaalada kismaayo cabdinaasir sayraar ayaa waraysi u siiyey redio wardheer waxa uu ku sheegay in hadda meel gabagaba ay u marayso nidaamka maamul samaynta gobolada jubbooyinka ee dalka soomaaliya islamar ahaantaasina maalmaha soo dhow ay rajaynayaan in madaxweyne la doorto cabdinaasir sayraar waxa uu sheegay in maamulka madaxweynaha uu yeelanayo ay dooran doonaan ergooyin shan boqol gaaraya kuwaas oo kala matalaya gobolada jubbooyinka iyo gado
in maamulkii jubbaland lagaga dhawaaqi doono halkan maya madaxweynaha waxaa dooranaya ergooyinka shanta boqol ah oo ku salaysan qaab degmooyin yaa dooranaya madaxweynaha sayraar waxa uu dhinaca kale ka hadlay imaanshiyaha barre aadan shirre barre hiiraale wasiirkii hore ee gaashaandhigga magaalada kismaayo oo warbaahinta qaar dhawaanahan ay si aada u hadlaysay in xamaasad ay ka dhex dhalisay imaanshihiisa magaalada kismaayo waxaana uu sheegay in barre hiiraale uu yahay shakhsi magaalada kismaayo soo gaaray gurigiisana uu joogo maya dee dhaqdhaqaaqii barnamation system iyo maamul iyo nabaana ka jiray oo ciidan fara badan oo amisom ay kamid taha jooga waxaa weeye wax hadda oo adkeeni karayana ma jira maaragtay in aan isu waxayno horta asaga waa nin shaksiga caadiga gurisiisala noolyahay wax dhibaato oo maaragtay annaga maamul ahaan iyo xaganaga uga yimid ma jiro si caadiga dariiciga gurigiisa ugu noolyahay de waa shaksi caadiga oo odaya oo odayaasha kamid ah artay deegaankan runtii muddada badan joogay laga yaqaano marka waxa weye annaga xamadaadi iyo dhaqdhaqaaqa kooxayna bidina ma jirto marka
waraysiga cabdinaasir sayraar oo dhammaystiran dhegaystayaal gorodow ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka raadraaca ee redio wardheer warkii waad ka dhegaysanayseen redio wardheer akheerta qiimaha qadarinta inaga mudan waa dhagayntaa